بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام وبعد إن شاء الله تعالى وحين قد قلينا risaaladii iyo mukhtasarkii koobnaa intii aynu ka dhiganaynay ee mukhtasaru latiif lilcallaama cabdalla ibnu cabdiraxmaan baa fadli alxadrami musanifku raximahu llahu tacaala raxmatan waasica waxa uu ka bilaabay kitaabkiisa bisinka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaana uu yidhi bismi illaahi araxmaani araxiim bimacnaa alle magaciisa ayaan ku bilaaban oo taaliifka iyo alifaadda aan kitaabkan alifayo aan ku bilaabanaya alraxmaan araxiim allahaasi oo naxariis guud iyo mid gaarba naxariista aduu macnayaasha ay leedahay bay ka mid tahay markuu intaa tilmaamay waxa uu yidhi alxamdu lilah waa bilaabashadii labaad oo marka taa hore xaqiiqi laga dhigo iyaduna idaafi ama majaazi noqonaysay wey alxamdu mahad lilaahi allah iska leh mahadisay u dhan tahayba ilaahay baa iska leh oo ammaanta iyo u mahadcelinta carab iyo ficilba waxa weeye ilaahay baa subxaanahu wa tacaala iska leh mahadi noocay u tahayba rabbi alcaalamiina allahaasoo ah makhluuqaadka rabbigooda allahaasi oo ah ka iskale makhluuqaadku say u dhan yihiinba allahaasi oo ah wa ashhadu waxaan qirayaa oo carabka ka qiri oo ku dhawaaqaya anoo qeyrka maqashiinaya qalbigana ka qiraya oo aan nifaaqiga ahayn an laa ilaaha ila allah ilaah xaq lagu caabudaa inaanu jirin alla mooyaane waxdahu xaalu alle kelidii yahay oo aan cid kaloo wehelisaa jirin laa shariika la wax sharigana uma sugnaa wa ashhadu waxaan kaloo qirayaa anna muxamada muxamed cabduhu addoonkiisii inuu yahay alle iyo wa rasuuluhu ergigii uu soo dirtay inuu yahay baan qirayaa sala allahu calayhi ammaanta alle korkiisa ha noqoto wa calaa aalihi ehelkiisana korkooda ha noqoto ehelkii nebiga sala allahu calayh wasalam ehelka atbaacdana waa la yahdaa cid kastoo nebiga raacday marka qoys ahaanna waa la yahaa marka ehelkiisii reer bani haashimiya reer bani mudalib ehlulbeytka korkooda ha noqoto wa saxbihi saxaabadiisu siday u dhan tahayna korkooda ha noqoto wasalama allana ha badbaadiyo oo ha nabadgeliyo sala allahu alayh wasalam macnaha nabadgelyada allena korkiisa ha noqoto wa bacdu intaa kadib intaa dabadeed adigu kolley intanoo qura haddii la ysaado isdultaaga kelimaad fara badan iyo axkaam badan ayaa laga soo gurayaa laakiin ma doonayo maadaama dalaabatulcilmigu isku dhex jiraan oo rag badani laga yaabo kitaabkii koowaadee fiqiye u bilow ahaa inuu yahay inaan wax sharax ah oo markaa ka qalindaara intaa yare ay fahmayaan inaan ku sameeyo ma doonayo hal kelmaduun baan se isdul taagaya waxaan laba daqiiqo ka badnayn insha allahu tacaala taasi waxa weeye bismi illaahi araxmaan araxiim bisinkaa uu ku bilowday ahlulcilmiga cid kastaaba marba baabka ay joogaan bay isku dul taagaan hadday luqawiyiin yihiin min xaysu luqay ka eegaan ama ha icraabeen ama waxa weeyaan balaaqahana ku eegeen qolaba dacalkay doonaysa ha ka eegtee maxanaa qolada luqadu luq ahaan bay had iyo jeer ku eegaan bismi illaahi raxmaan raxiim markay marayaan qolada axkaamta iyo fiqigu iyagu wixii kale ay ku darsadaan iyaba markay doonaan waa ku tawasucaano intaasoo baab bay uga hadlaane bal mualafaad gaara baa laga alifay intaasoo ta'liifoo u gaara baa jira bismi illahi raxmaan raxiim oo mualafaad khaasa bay xitaa leedahay laakiin had iyo jeer waxaa ishaaro u baahan bisinka goormaa lala yimaada axkaamteeda wax ka mida si kooban inaynu u tilmaano ka maarmi mayso marka waxaan leenahay axkaamulkhamsaha way galaan shanta axkaamulkhamsaha la yidhaahdo oo shaygu inuu waajib noqdo inuu xaaraam yahay inuu sunno noqdo inuu mubaax noqdo iyo inuu karaaha noqdo axkaamulkhamsaha shantaasaa looga jeedaa shantuba way galaan bisinka waxaa kaloo xusid mudan markay shantuba galaan waynagii markaynu tamadhubka ka warramaynay iyo madhab inuu masalan shaksigu yeesho fawaa'idna waynu u tilmaannay mafaasidna waynu u tilmaannay intaba inuu yeelan karo marka in loo baahan yahay uun tamadhubka haddaad yeelanayso inuu noqdo mid ka maran wixii mafaasid ahaa ee aynu tilmaamaynay kuwa iyo kuwo ka badan ba uu leeyahay uuna noqdo mid ku gaaban maalan wixii masaalix ku jirta tamadhubka ama madhab u nisba sheegashada wixii masaalix ku jirta oo qura qaaba kaad u adeegsanaysaa waa inuu noqdaa waana inaad ictiqaadisaa haba yaraatee tamadhubku waajib inaanu kugu ahayn bal xitaa sunne aanu kugu ahayn waayo laa waajiba ilaa maa awjabahu allahu wa rasuuluhu sala allahu alayh wasalam wax waajib la yahdaa ma jiro ilaa maa wax alle iyo rasuulkiisu waajibiyaan mooyaane cidda wax kugu waajibin kartaa waa ilaahay subxaana wa tacaala ama sunnada nebiga inay ka timaado laakiin cid kaleo ku odhan karta waxaasaa kugu waajiba iyadaan ilaahna ku saarin sunnada nebiguna aanay ku saarin ma jiro marka qaabka quluwiga ah ee lagula imanayo baynu diidaynay lakiin waa inaga ilahin fawaa'id buu leeyahy fawaa'iddaa waxaa ka mid ah masalan dee tartiibkan kutubta aada u raacaysa cilmiga inaad ku barato oo tadriiska iyo wax ku barashada qaabka tamadhubku waa fiican yahay waayo silsilad baad helaysaa markiiba fiqiga aad ku fahanto hadhow marka dambe aad fiqulmuqaaranka iyo madaahibta isbarbar dhigaysana xasiilaad iska leedahay meel kuu taallo oo madhabah oo isagoo aan kaa qarsoonayn markiiba dabeedna way kuu sahlanaanaysaa fawaa'idda kale uu leeyahay waxaa ka mid ah masalan madhab kastaa si gaara buu kutubtiisa u dejistaa abwaabtana meel gaara buu ku kala keenaa markaad doonayso masalada inaad baadho baxsigaa kuu sahlanaanaya oo masalan axkaamu lbasmala bisinka axkaamtiisa had iyo jeer shaaficiyadu waxay ku keenaan kitaabu dahaara kutubtooda kale inta badan way kugu adkaanaysaa ka helimaysa meelaha dambe dabxiga iyo gawrac iyo waxaa kaga keeneen lakiin wax weyn maaha had iyo jeer masaa'ilka daqaa'iqa ah ee qarsoon markaad bisinka doonaysa umuurihiisa kitaabu dahaaraa laga eegaa xanaabiladoo kale iyana had iyo jeer xagga dambey ku keenaan halkan waxay ku ishaaraan wax weyn maaha xagga dambey ku keenaan oo axkaamu dabxiga markay ka hadlayaan gawraca iyo halkaasibay had iyo jeer ku bastiyaan marka qoloba meel bay ku keentaa meelaha kalena way ku ishaartaa oo kitaabu lakli washurb iyo adcimada iyo meelaha kale way ishaaraan lakiin axkaamtoo faahfaahsan kuma keenaan shaaficiyadu se had iyo jeer halkan ay ku keenaan oo haddii lagugu yidhaahdo maalan neefkaad soo dhacday bisinka ma u qabanaysaa mise u qaban mayse waxaa laga yaabaa in badan inaanay kugu keenin markaad axkaamta dabaa'ixda marayso iyo gawraca ee ay si sahlan isaga dhaafaanoo waa sunna gawracu inta ku yahdaanoo axkaam yaroo kooban keenan iskaga tagaan laakiin markiiba waxaad ugu noqonaysaa waysada bisinka ma loo qabanaya mise loo qaban maayo iyo biyaha lasoo dhacay ee alwudu markaa qasbiga ah ee lasoo dhacay ee maqsuubka ah alma lmaqsuub ee la rabo in lagu weysaysto bisinka ma loo qabanaya biyaha halkaa iyo wixii la mid ah iyo markan ay furfuranayaan iyo had iyo jeer kitaabu dahaaray dhex dhigaan maala kitaabu ljihaadka iyagu waxay ku keenaan mar kasta min baabi asiyaasati sharciya axkaamu siyaasati sharciyay geliyaan lakin waxaa laga yaabaa xanaabilada iyo kuwo badane kitaab alcibaada inay geliyaan oo markiiba xajka iyo ku fangeliyaan oo bayca iyo waxaba ka horaysa in cibaadaadka inay raaciyaan marka fawaa'idda taa lafteedu waa ka midoo inaad fahmi karto qolo kasta halkay wax ku baxsido marka lagu yahdo xanafiya wax laga baadhaya markiiba xanafiyadu abwaabta halkay ku keento waa inaad garan karaysaa hatada baabkaana halkaasay ku keenaan baabkaana xaggaasay ku keenaan baabkaa way soo hormariyaan kaana way dibdhigaan fawaa'iday ka mid tahay marka had iyo jeer axkaamulbasmalada halkanay ku keenaan marka waxaynu tilmaamaynaa waxaa dhici kartaa bisinkii inuu waajib noqdo waa suure oo waa markan lagula imanayo tusaale ahaan cinda shaaficiya salaada waa aayad ka mid ah maala faatixada iyo calaa saxiix lmadhab suwarka kaleba oo haddaad suwarka kale laftooda ka reebto waxay noqonaysaa dee suuraddii maad wada akhriyina meel dhexaad ka bilowdo oo aad bisinka ka tagto marka waktigaas oo kale faatixada oo kale maadaamay waajib tahay in lala yimaadaa oo rukni min arkaani sala ay tahay waxaa waajib kugu noqonaya bisinka inaad la timaado markaasoo kale waajib buu noqdaa shayga xaaraamta ah labay u kala qaadayaan muxaramun lidaatihi mid sidiisa u xaaraama oo cid bannayn karta aanay jirin ee sidiisa u xaaraama iyo muxaramun ligayri mid markaa sabab kale ku xaaraamaya sidiisa aan u xaaraamahay wixii sidiisa u xaaraama in lagula yimaadaa bisinka waa muxaram oo xaaraan bay noqonaysaa oo maalan zinadii oo kale haddaad tidhaahdo waan kula imanayaa dee waxay noqonaysaa shay xaaraama zinaan bisinka u qabanaya ama khamri baan bisinka u qabanaya waa xaaraam wey isagoo awalba khamrigu xaaraamaha ayaad markaad bisil la sii doonatana xaaraam labaaday noqonaysa bal hadday istihzaa iyo siyaabo kale kaa tahayna waaba markaa wax kufri ku gaadhsiinaya haddaad istihzaa iyo ujeedooyin kale ka leedahay oo ictiqaad kaleo faasida raaco sunnuu noqdaa wax kasta oo sharaf iyo qiima leh sida kutubta la alifaya iyo wixii la mid ah kullu amrin dibaalin waa iska sunne masalan karaahuu noqdaa haddii waxa weeye waxaani uu yahay makruuhun lidaatihi sidiisa mid loo diidayo wax sidiisa loo diidayo hadduu yahay yacnii wuxuu noqonayaa sida inaad tahay ciradaan rifaya waa tahay waa isu bismillah aan rife yacnii waa makruuh sidiisuu u yahay maadaamuu sidiisa u yahay waa mamnuuc inaad markaa bisinka u qabataa ka daa arrin saxan markaa ma noqonayso ama wax aan laga fiican yahay inuu eego ayaa la leeyahay hebelow soo eeg oo waxay ka habboon tahay in la eegaa muslimyaan eega sug waa yahay bismillah macnaa lama ogola waa shay karaahaa ya dee ninka qaadka bisinka u qabanaya waa xaaraan kor dhaban oo hoos dhaban oo godanuu sowma waa muxaram sidiisu u yahay lidaati wey sidiisu xaaraam u yahay ya qaad baa bisin loo qabanaya waar ka warrama ya kii dee quud awliye moodayaa dee waa sheeko kale laakiin quud awliye uma diidanine waa awliyaau shaydaanka quudkooda maha awliyaau raxmaanka awliyaa raxmaanka quudu ma aha eh kuwa belaysanee awliyaa shaydaanku u yahay marka wax fiican ma waa shay xaaraama in bisin loo qabtaa waa muxaram hadduuse yahay muxaramu ligayri sidiisa xaaraamu ma aha laakiin wax kaloo ku tacalluqay daraaddiibu u xaaraamya waa sidii neefkii aada soo dhacday ee aynu sheegaynoo kale oo neefku de waa shay xalaala laakiin wuxuu ku xaaraam noqday maxay in cid kale leedahay bisinka waa loo qabanaya waayo sidiisa xaaraamu ma aha ee xaqulkayrkaasuu ku noqday waxaana kuu bannaanaanaysa hadhow qolooyin ahlulcilmiga kale qaybo diidaya waa jiraan isaga laftiisa laakiin cinda shaaficiya iyagu waxay leeyihiin waxay ku filan tahayba kii lahaayoo kuu yimaado ku yihahda waryaah hosay kaa noqota arniyaho m ad naqaan makarooni baa dadka cawaray mise eeb adu busaaradii une naga dhacday maxaad samaynaysaa oo neefkii yaraaba gawracdi ha war iska cuno badhna cun badhna nagana sii waxay leeyihin waxay ku filan tahay gebigeeduba wuxuu sidiisa ile bakti uma ahayn waxay ku filan tahay xitaa lehoo kuu fasaxda marka uu kugu soo dul istaaga yaada war saad leedaha aad tahay dhacdaya dee saad leedahay hadal ma jira waad aragtaa waxna dheh ama ku yahada war iska cun waxaanu kunaana garan mayne ama waxa weeye dee wax kula macaamila oo si unu gala ama ku yahada cunoo iska magdhow oo noo keena naga bedelkiisa marka muxaram ligayrihi markuu yahay bisinka waa loo qabtaa lakiin hadduu lidaatii sidiisa xaaraam yahoo cid fasixi karta aanay jirin oo bani aadama waayo khamri cid intay kuu timaado ku odhan kartaa ma jirto waryaha miyaad shubatay haatan iska cabintaa mar dambe ha u noqon cid ku odhan kartaa ma jirto cid banayn kartaa ma jirto sidiisu xaaraamu yahay sida qaadkaba cidna aanay kuu odhan karin maanta majintaa cunoo ha u noqon allaahuma ilaa allaahuma ilaa inay tahay qof dee bartayoo tadriijiyan looga goynayo mooyaane taas waa masale kale oo laleeyahay war bahalka miyaad ku dirantay ha haddaba waxaad samaynaysaa si aad isaga goyso sidii khamriga ma loo xaaraam yeelay tadriiji isaga jar iminka halkaad maalin kasta ka cuni jirto ee maalin dhaaf u cun maalmaha maalmaa xigana laba maalmood u dhaxaysi kadibna wiig u dhaxaysi kadibna ka cara oo qaab loo dhigayo oo laleeyahay si aad isaga goyso tadriiji sidaa u wad cid qaabkaasi u aragtay markaa shaygii waajibka ahaayoo ka tegista ahaa inaanu si kale ku suuro gelaynin mooyaane qofkan heerku la maraya mooyaane dee marnaba cidina kuma banayn karayso cid ku banayn karaysaa ma jirto marka bisinkana insha allahu intaasaynu ku dhaafayna ama doonayo axkaamtiisa inaan kusii talax tago oo idinku dheereeyo shiikhuu wuxuu yidhi fahaadaakani mukhtasarun mid kooban wey mid lasoo koobay wey mukhtasar wey mid lasoo koobay mukhtasarkana waxaa la yihahdaa waa maa qala lafduhu wa kahura macnaahu waa waxa bay in badan yidhaahdaan waxa weeye odhahdiisu kooban tahay macnihiisuna badan yahay bacdu ahlilcilmina wa kahura macnaahu waxba umay shardiin ee waxayaan waa maa qala lafduhu wixii lafdigiisu yar yahayba mukhtasar baa la yihahdaa waayo waxaa wax loo ikhtisaariyaa si waxa weeye hadalka loo koobo waxaana hadalka loo badiyaa si qofka wax loo fahansiiyo haddaad aragto dee asalkeedaba hadal la badinayo haddaad aragto inta badan waxaa keena qofkaa la rabaa in laga dhaadhiciyo laakiin marka hore hadalku koobistu ku fiican yahay nebigaba sala allahu alayh wasalam oo sayidu waladi aadama waxaa la siiyey markaa waxa weeye jawaamicu lkelima hadalka kiisa macnaha badan koobsanaya hadalkuna saasuu ku fiican yahay saddex erey halkii dooni soddon yaana kaa qaadan sida hadraawilaha macnaa saddex erey meel u baahan inay soddon kugu tagta maaha hadalku wuxuu ku habboon yahay xadiistana waa ku timi waxa weeye hadal markaa inuu ugu khayr badan yahay khayru lkalaami maa qalla wadal wsharu lkalaami ma aala waalha oo albani iyo bacdu ahli lcilmi ay xasaniyeen oo sanadkiisa xoojiyeen hadal inuu ugu khayr badan yahay ka kooban ee ujeeddadii iyo qasdigiina ku tusiya ee ikhtisaar mukhila aan ahayn inuu uguna shar badan yahay ka intuu dheeraada weliba lahwi iyo waxaan sharciga ku bannaanayn iska ahe iska maala yacniga marka waqtiyada qaarkood ikhtisaarka bacdulfuqahaa ay sameeyaan ikhtisaar fiican maaha oo markay doonaan kitaabkiiba waxay ka dhigayaan qaab rakiik ah oo aanad akhriba karayn kitaab baa la ikhtisaarinayaa waa lasii ikhtisaarinayaa wailaa fala intaasoo quraa laisugu soo ururinaya wailaa fala ilaa waxbaa u xadfan fara badan falaadana waxbaa u xadfan iyadana fara badan hadalkiiba wixiiba waa isku wada jiqba kaasoo kale ma fiicna aalibulcilmigana uma wacna ka xitaa cilmiga leh laftiisa waktiguu ka luminaya waayo waxay ahan hadalka waxaa loo koobaa liyuxfada wa yubsadu liyufhama waxaana loo bastiyaa si loo fahmo had jeer hadalku wuxuu ku fiican yahay hadal aanad dee rakaakna ka dhigin oo waxa weeye rakaaka aan noqon maca daalika kooban oo la xifdin karayo de ahlulcilmigu kutubtan mukhtasaraadka o dhan inta badan way ifdin bal mudawalaadka xifdihi jireen marka hadalka waxaa loo koobaabay aadeen si loo xifdiyo oo markiiba loo qabto waxaana loo bastiyaa si loo fahmo sida awadeed bay u yidhaahdeen marka alcilmu nuqda kaharaha aljaahiluun cilmigu waa hal kelmad laakiin waxaa badiyey kuwa wax magaradka ah kuwa wax magaradkaa loogama jeedo ninka xitaa cilmiga leh ka hadlaya inuu isagu cilmi darro u geynayso inuu hadalka badiyo loogama jeedo laba wejiba way noqonaysaa mar waxa kugu kalifaya cilmi iyo aqoonba adiga oo leh dadkan aada la hadlayso jahliga ku sugan oo cilmiga waa hal nuqdo e liajlihim baad u badinaysaa adigu aqoonteedii waad leedahay markaasaad maanta baa odhanaysa war meela fahanteen war waxaan idinku idhi bal halkaa shan ka dhiga halkaana laba ka dhiga halkaana saddex waxbaad maantaba akhriyaysaa dadkanaad u jeedaa marna waxay noqotaa cilmigu waa iska kooban yahe kan waxa weeye dhigaya ama ka hadlaya baan garanayn dabeedna isagii baa marba dacal isaga kacaya sidii kay ka sheegayeen intuu dee wax ku akriyay aanu si fiican u garanayn ardaydii ayuu yidhi war ma fahanteen arday kasta mid imtixaana lagama waaye mid baa yidhi maxaanu fahanaa adaabaan fahansanayn ya maxaanu fahanaa marka maantaba wixii buu walaaqay moogta marna xaggan kaga yima isaga laftiisi baa fahmila marka inta badan labadaa wejiba way ka timaadaa badintu waay fahaadaakani mukhtasharun marka mid kooban weeyey oo la koobay marka waxaanuu ishaaraya ismu ishaaru ku dhacayaa lababa waa noqon kartaa sida ahlulcilmigu fii jamiic alkutub marka la alifayo ay tilmaamaan imaa shay-un maxsuus wax la dareemayo oo dee la arkayo inuu yahay oo markii hore intuu kitaabka qoray muqadimadani dambaysay ou leeyahay fa haada kan oo ah maa katabtuhu awalan wixii aan hore u qoray inuu saa ujeedo waa suure inuu waxaanu ishaarayaa tahay ma yaquumu fii dihnihi waxaa maskaxdiisa ku qumay fa haada kan oo ah waxaan niyeysnahaye aan rabo inaan sameeyaa iminkan qorayaae mukhtasarun weeye oo muqadimada horreysiya labaduba waa suure fa haada kani mukhtasarun weeye fii maa kii ku saabsan laa budda lagama maarmaan ah likulli muslimin qof kastaoo muslima lagama maarmaan u ah min macrifati garashadiisu ay lagama maarmaan u tahay qof kastaoo muslima aw macrifati milihi ama intan inuu dhiganta inuu bartaa ay lagama maarmaanka u tahay ayaan halkan ku qori oo ah min furuudi ahaara dahaarada faradyaalkeedii iyo wasalaati salaada faradyaalkeedii iyo waqayrihimaa labadaa wixii aan ka ahaynoo marka iyaguna faradyada ah ama zakada faradyadeedii ha noqoto ama soomta faradyadeedii ha noqoto aan kuwaa ka ahayn ayaan halkan ku qorin wixii laabudda minhu ah wixii lagama maarmaana mar hadduu shaygii lagama maarmaanka ahaa noqdayna fa yajibu waxa waajibaya ay farda caynin u waajibaya fardu cayn ahaan markaa waxaa u waajibaya tacalumuhu barashadiisa iyo weliba wa tacliimuhu baristiisa miman ay ilaa man mid la baro yaxtaaj u baahan ilayhi isaga oo min arijaali raggii ah iyo wanisaai dumarkii ah iyo washigaari kuwii yaryaraa ah iyo walkibaari kuwii waaweynaa ah iyo walcabiidi addoommadii ah iyo walaxraari kuwii xortaaba macnaa calaa jamiici innaas dadku intuu ka koobnaabuu inoo sheegayaa gebigoodaba marka kaanamaa inuu leeyahay calaa jamiici innaas baa la baraya oo qofku inuu qaabku u dahaaro qaadan lahaa la baro iyo qaabku u tukan lahaa in la baro iyo haddii zake lagu leeyahay qaabku isaga bixin lahaa umuurahaasi waa min furuud اlcayn ama inaad sideeda u barato oo tacliima watadriisan aad ku barato wa ima bisu'aali culamaa iyo ima inaad su-aasha culimada ku barato oo fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun markaad zake leedahay jaahil kasta ahowo intaad u tagto wadaad tidhaahid warniyo waxaan haystaa uu ku yaado maxay intaasoo adhi ah iyo intaasoo geela maxaa laygu leeyahay taxalumkii taasaa noqonaysa bisu'aali culamaa imisaa laygu leeyaan iska bixiyaa ile waajib bay sakadu igu tahay waa sax wey haddaad sidaadaba adigu u dhiganaysana waa kasii fiicanta marka kollayba inaad barataa waajib bay kugu tahay haddaad tukanayso dee waa inaad barataa oo waxa weeye dee salaadii lagu baraa wixii lagama maarmaanka u ahaa marba inay tahayba hadday salaadii oo kaamila tahay iyo haddii waktigu kugu cidhiidhiyoon yahay oo wax yaroo ka mida lagu barayo inta kalena ay tabac iska noqonayso marba noocay tahayba waa in lagu baraa waa daruuri wey marka wuxuu leeyahy shiku intaan qorayaa waa umuuraha fardulcaynka ah umuuraha kale fardulkifaayay iska noqon oo wixii la rabo bulshada qayb ka mida in laga helo sida iftaagii ummadda cid masaa'ilkooda uga fatwoota in la helo iyo waxyaabaha la midka qadaagii iyo waxyaabahaasi iyagu waxay iska noqonayaan min furuud lkifaaya wixii markaa intaa daruurigaa ka dheeraadka ah hadday tahay inuu kusii tawasuco iyadoo ciddii kaga fillayd ay joogtabana waxa weeye waa min asunna ayay noqonaysaa oo istixbaab bay noqon kasoo gudub baabu ahaara ahaarada baabkeedii haadaa maxaluhu wa mabxahu aahaara ahaara ahlulcilmigu waxay ka horaysiiyaan kitaabu salaa oo arkaantii maalan camaliga ahayd marka shahaadateynka laga yimaado qowliga ah arkaanulislaamkii kale dee salaada ugu mudana ugu horeysa iyaga had iyo jeer say u kala tartiibsanayd sida xadiista qaalibkeeda ku timi ayay u tartiibiyaan oo salaaday ugu horeysiiyaan zakaday ku xojiyaan soomtay ku xojiyaan xajkay u dambaysiiyaan laakiin intaba waxay ka hormariyaan dahaarada sababku waxa weeye ruknigii ugu mudnaa bacda shahaadateyn oo salaada ah ayay shardi u tahay shardiguna had iyo jeer mashruudka waa inuu ka horeeya sidaasibaa asal ah maadaama uu min baab ilwasaa'il yahay oo kana waa wasaa'ishii kana waa maqsuudkii loo socday hadhow salaadu oo dahaarada dhan ba waxaa loo gudanayaa in salaad lala tukado iyo wixii lamida ama cibaadaad kale qur-aan akhris iyo wax lamida musxafkii in la qabto iyo dawaafkii in la galay ujeedooyinkaa la raadinaya maadaamay shardi u tahay waa in hortu lagu baraa shaygii wasiilada kadibna maqsuudkaad u socotay lagu yaadaa ku barnaya orod dawaaf haddaba ku barnaya orodoo musxafka haddaba qaado ku barnaya orodoo haddaba salaada tuko waa in lagu baraa marka hore shaygii aad ku gaarhi lahayd ee wasiilada marka dahaarada noocaasay u hormariyaan dahaaradana laba dariiqaba way tilmaamaan ahlulcilmigu in la yidhaahdo waxa lagaga hadlayaa waxa weeye waa koob iyo toban shay ama waa toban shay oo qolaba si u dhigayso kitaabu dahaara haddaad aragto kow afar waa wasaa'il afar wasiilay dahaarada u tahay afartaa mid baa la ysku qabanaya laakiin afar wasiilay dahaarada u tahay waa wixii lagu gaadhayay dahaarada afarna waa maqaasid oo waa maqsuudkii looga jeeday gebigeedaba baabka oo baabka dahaaradan la qaadanaya lafteedaba wey afar dahaaradaa lagu gaadhayaa waa mudahirkii wax dahirinayay afarna waa maqsuudkii looga socdo waa dahaaradii la gudanayay lafahaanteeda labana waa wasaa'il lwasaa'il afarta dahaarada aan ku hormaro kow almaa had iyo jeer maanta isagu inooma hormarin laakiin had iyo jeer biyahay u horaysiiyaan oo wasaaishay hormariyaan laakiin isagu maanta maqaasidii buu ka bilaabay marka kow wasiilada koowaad ee dahaaro lagu gaadhaa waa biyo markaad dahaaro qaadanayso waa inaad biyo heshaa wasiilada labaad waa aturaab waa ciid haddii biyo la waayo ciid baa meesha imanaysa oo ciidduna wakhtiyaa lagu gaadhaa ama gagabaysi ha laga raadinayo ama nijaasadii muqalladada ahayd ee eygii masalan ciid ha lagu daraye wakhtiyaa loo baahanya ciidda lafteeda qodobka saddexaad waa xajaru listinjaa aw maa yaquumu maqaamahu waa dhagixii lagu istijmaarsanayey lagu istijoonayey ama wixii maqaamkiisa degaya klinigiskii waxyaabihii la midkaa waxyaabaha yaryaaree la adeegsada sooftiga ah waxyaabahaasi ama qoryo iyo wax la mida wixii maqaamkiisa degaya oo isaguna waa wax lagu dahaaro gaadhaa dahaaraa lagu gaadhaa dahaaradiisu haddii doonto kaamilba yay noqonin oo haba la yidhaahdo xajarulistinjaagu laysa bimudahirin bal waa mukhafifun liahaara haddii la doono ha la yidhahdo dahaaradii waxaa leeya mukhafifun linajaasa baan ujeeda cafwan nijaasadii buu fudaydinaya oo dahaaro ku dhodhoweynaya haddii la doono ha la yidhaahdo laakiin xajarulistinjaa dhagaxa iyo wixii maqaamkiisa qumaya waa aalad wax lagu daahiriyo iyaduna waa aalad wax lagu daahiriyo qodobka ugu dambeeya waa addaabiq addaabiq daabiq daabiqaasi waa wixii wax lagu megdayey xaragga iyo wixii lagu megdayey daabiq dabqiga waa waxa wax lagu megdayey daabiqu waa kii wax lagu megdayey afartaasaa wasiilo ah afartaasaa wasiilo ah qolaa waxay rabaan inay yidhaahdaan ha laga saaro xajarulistinjaaga meesha waayo isagu maaha mudahir maaha waxba ma daahiriyo wuxuunbuu yaro takfiifiyaay waxba ma daahiriyo ee meesha waa in la keenaa waxa loo yaqaano alistixaala alistixaala oo nijaasadu inay iyadu iskeed isu bedesho masalan khamrigii haddii soodhihii ka baxo awal khamrigii cinda shaaficiya nijaasba weeyi xaraamta iyada waa laisla ogolaya lakin nijaasnimadkiisa khilaafaya marka waa nijaas maadaamuu nijaas yahay haddii soodhihii ka baxo wa kaa daahiroobay marka qolaa waxay leeyihin kow istixaala weeye taasi istixaalaa ku dhacay istixaaladii halkaa mariseen leh laba biyihii masalan isbedelay ee qullatayn gaadhay bisababi nijaasa isla bedelay hadday ka suusho urti masalan urbaaba isla bedeleen waa biyo badan dabayshaa muddo ku dhacday oo markaase urtii ka baxday de way daahiroobaysaa waxaynu ku samaynayna ma jiro e istixaalaa ku dhacday way isbedeleen waxaa ka mid a haddii la badiyo biyihii yaraa ee nijaasoobay oo masalan idaa kuuhira almaau najis haddii la badiyo biyihii nijaasoobay oo masalan biyo qulateyn ka yar baa nijaasa yaro taabatay markaasaynu nidhi bimujaradi mulaaqaati nijaasa in nijaasa ku dhacday oo la kulantay oo quray ku nijaasoobeen markaase kuwo kaloo halkaa yaalana sidaa lagu sameeyey masaynu isuba keena oo nidhi umaynu qulateynba gaadhsiino qulateyn bay noqdeen nijaasadii bay ka baxaysaa wax lagu sameeyey yadaana jirin sidoodii ay yihiin ee nijaasada ka baxaysa marka qolaa waxay tidhi war lafdigii istixaalada xaggaa kaga tagtee maxaad u leedihiin waxa weeye waxa loo yaqaano wasaaisha dahaarada lagu gaadhaa waa afar maxaa ugu daraysaa marka xajar marka istinjaa ee uga reebaysaan alistixaala qoladaa waxaa loogu jawaabayaa alistixaala waa tixgelinaynaa laakiin alistixaala waa amrun macnawiyun oo had iyo jeer bani aadamku aanu waxba ku lahayn markuu ku bato markaa u biyaha isu keenay laakiin afartan aynu sheegaynaaye hore waa umuur marka xisiyahoo la dareemayo xajarulistinjaaga dee adaa halkan ka soo qaadanaya ficil baanu u baahan yahay wamaa yaquumu maqaamahu maalan biyuhu waa wax la dareemayo aynu wada naqaano ciiddu waa saas i leh daabiqan wax lagu dabqinaya waa sidaas i leh oo asalkii iyo wixii la mida marka haragga lagu magdayo waa wax la garanayo ama istixaaladan khamriga halkaa iska yaalla ee isbedelay haddaad adigu bedesho ma daahiroobayo ee iskiisu bedelay dabaylo iyo wax ku dhacay daraaddood de adigu waxba kuma lihid biyaha badan ee nijaasoobay halkaa yaalle urti ka ba'day de adigoo kamaad biin biyahan waxa weeye masalan aada isu soo ururisay ee aad tidhi war tanagaasi miyuu kaa kharibmay ha anna intani wayga kharibantay inaad isku soo dar gebigoodaba dee midkiina waxba kuma samayn biyuunbaa isu keenteen si xukmiyahunbay isu bedeleen laakiin waxaad ku suulisay oo aad tidhi aan ka suuliye keen ma jirto marka alistixaala qaabka ahlulcilmiga cidda ka reebaysaa uga reebaysaa waa noocaa marka afarteennaa hore ayaynu u daysan iyagu ficilka u baahan oo ah masalan waxyaabaha wax lagu daahiriyaa baabkan marka la joogo waa biyo iyo ciid iyo xajarulistinjaa iyo adaabiq waa afartaa afartaa qodobun baa wax daahirinaya cinda shaaficiya waa sidaa hadhow dabayl baa wax daahirisa iyo bacad baa wax daahiri iyo madaahib kale ad ula kacaysaa maha shaaficiyadii waaya afarna waa maqaasida dhan ee baabkaba looga qastinayo waxaa ugu horeysa alwudu ama biyo soo adeegso ama ciida soo adeegso oo horta kow midweysaa la yidhaahdaa baabkan marka la joogo dahaaro qaadadka koobaad waa weyso dahaaro qaadadka labaad waa maydh maydhna dahaara la yidhahdaa iyana waynu utegi doona axkaam gaarana way leedahay dahaaro qaadadka saddexaad tayamum baa la yidhaahdaa dahaaro qaadadka afraadna izaalatu najaasa baa la yidhahdaa izaalatu annajaasa waa nijaasada qaabkii loo zuulin lahaa marka haddii xayd iyo nifaas iyo umuuro noocaasa laga hadlo waxaa looga hadlayaa axkaamtan ku tacalluqaysa maqaasidan maydh baa ka dhalanaysa dee maydh baa ka dhalanaysa marka xaydkii lagu sheego maydh baa la rabaa in laga dhaliyo nijaasadii baa ka dhalanaysa oo maradii see looga gelaya izaalatu nijaasadiiba xaggan ka gelaya oo meeshuu marada kaga dhacay maxaa laga yeelaya wixii la mid a marka baabkan wixii lagaga hadlaa ujeeddadiisu waa afartaa qodobo waa weyso maydh masalan tayamum oo gagabaysigii ah iyo izaalatu najaasa najaase la suulinaya ama ey najaasadii ha noqoto ama ay noqon maadaama nijaaso lasoo hadal qaaday inaad baabu najaasana dee halkan uu gelaya maxaa nijaase aba hadhow imanaysa moogta halkan inuu kaga hadalnaabaa daruuriya waanu imanaya labana had iyo jeer fuqahadu halkan ay kaga hadlaano wixii dahaarada lagu gaadhayo biyaha iyo ciidda iyo afarta aynu soo sheegnay ayay wasiilo u sii yihiin waa wasaa'il wasaa'il bay ahdaa oo kow waa baab laaniya kutub ahlilcilmi haddaad aragto weelka had iyo jeer halkan ay kaga hadlaan weelka maxaa bannaan maxaan se bannaanayn baabkan ay kaga hadlaan kitaabu dahaara markaad joogtaa unbaad arkaysaa baab اlaaniya ama baab اlawaani ama baab اlina say doonaa baa u cabireene mar dhow baad arkaysaa weelkii oo halkan sheekadiisii la dhigayo sababka loo dhigayaa biyahan lagu maydhanayo iyo kuwan lagu weysayssanayo iyo haddii masalan aada jiifto oo kale ciidan laguu soo qaadaye la rabo inaad ku gagabaysato dee weel bay u baahan tahay weelkaad adeegsanayso iyo kaanaad adeegsanayn waa in laguu kala sheegaa baabu dahaara markaad joogto qodobka tobnaad ama wasaa'il wasaaisha labaad ijtihaad baa la yidhaahdaa alijtihaad oo iyaduna umuuraha wax ka mid ahay markay iska kaa dhex galaan weel daahir iyo weel aan daahir ahayn biyo daahir iyo biyo aan daahir ahayn dhul daahir iyo dhul aan daahir iyo wax la mid a ayaa laga ijtihaadaa dariiqa loola dhaqmayo ayaa lagaga hadlaa tobankaa qodob ayaa baabkan lagaga hadlaa dad istixaalada ku dartana waa koob iyo toban wixii kale waa iska tawaabichun oo kuwan wax ka mida bay taabicu yihiin sida masalan cadayga oo kale cadayga oo kale waa min sunan alwudu sidaa daraaddeed baabka waa loo keenaa masalan waa maa yashbahu marka ama waa min baabi isaalati alqadar badhe waa qurun suulintiina wuu noqdaa oo maadaama cadayga waxaan loo cadayna inta badan wax lagu zuulinayo isaguna wuxuu soo shabahayaa nijaasada iyo waxyaabaha qurunka ee nadaafad baa loo bahanya waa tahaaradii moogtaha oo waa madharatu lilfami mardaatu lirabbi lakiin had iyo jeer fuqahadu waxay yahaan baabka waxaa loo keenaa weysada sunanteedu ka mid yahi waa baabkii weysada un waa liajli lwudu weyse daraaddeed baa loo keenaa sidaa daraaddeed baa ama weysada laga horaysiya ama laga dambaysiya oo asiwaak marka laga hadlayo weysadunbuu taabicu yahay oo waa tatimaadka weysada haddaba intaasi hordhac bay baabu dahaara u noqonaysaa dahaara maxaynu kaga hadlayna haddaba weysadiibuu inoogu soo hormariyey halka inta badan wasaaisha ka hadli jireen isagu wasaaishii oo biyaa ugu horraysiin jireen isagu ilahay qadartiisa ma soo horraysiin biyihii biyihii waa dibdhiga laakiin wuxuu ugu soo horraysiiyey dahaarooyinka tii ugu mudnayd oo weysadii ah waayo weysadu mar kastaba waa cibaado alwuduu laa takuunu ilaa cibaada weyse waa cibaado laakiin qusligu mar kasta cibaado maaha waad iska maydhan kartaa adaan wax allaaliya waxaad wadaa jirin yaad odhan kartaa war qoraxdu maanta kulula war bal biyaa idhib saad isku shubaysaa laakiin ma dhici karto inaad tidhaahid weyse aan cibaadaba ahayn baan weysaysanaya inta wadaadka aad ku tidhaahdaa intuu madaxa isqabtaaba odhan yaa oo adeer xaggay ka timi taas adaa adaaba wari tare war cusub baabaad haysaa ya waa bima lam yatayi alawaail maanaa waxaan kuwii horeba la iman yani man dakala fii hayri fani ataa bilcajaa'ib qofku mar hadduu dee baab aanu lahayn galo wax aan horeba loo maqal buu keenaya mogto la yaab wadaadkoo madaxu isqabanaya waxu odhanaya weyse aan cibaadaba ahayn baa jirtaa oo in adeer taasay loo weysaystaa wuu yaabayaa mogta laakiin haddaad ku tidaahid anigu maydh cibaadaana waan aqaanaa midaan cibaada ahaynna waa aqaanaa taasi waa sax buu odhanayaa waad ku hagaagsanta marka weysadu ugu soo hormariya waayo iyadu waa shay cibaado ah waana shayga loogu baahi badan yahay oo maalintiiba inaad shan jeer u baahataa laga yaabaa waa yowm iyo leylba waa mid loo baahan yahay maydhuse waa maray duruufo keensadaan waayahay dahaaradan la sheegayo lafteeda markay doonaan tacriifaad bay siiyaan saddexa laakiin tacriifaadka saddexda hal mid baynu dooranaynaa idinku badin maa idinka ilaalinaya inuu hadalku igu bato tacriifaadku ka imaamu nawaawi baynu dooranaynaa oo ku saabsan ficilka qofka markaa ka annamaa qofkii ficilkiisa uu tiiriyey taasaynu dooranaynaa oo imaamu nawowi markuu ka hadlayey masalan dahaarada iyo tacriifkeeda wuxuu dahaaro haddaad maqasho masala markaasiiba baabkan la joogo wuxuu yidhi waa rafcu xadain waa xadaث in la kor yeelo o aw isaalatu najasin ama nijaaso in la suuliyo waa rafcu xadaثin aw isaalatu najasin waa in xadas la kor yeelo xadaska dib baynu u dhiganaynaa tacriifkiisa waa dib dhiganaynaa oo weysadaynu dhex gelinaynaa in sha allah aw isaalatu najisin ama nijaaso waa in la suuliyo aw maa fii macnaahuma ama waa wax labada rafculxadadka iyo isaalatu najaasada macnaheedoo kale leh aw calaa suuratihima ama macnahoodana ma lehe suuradoodoo kaley leeyihi gebigeedaba wuxuu yidhi dahaaradan laguu sheegayaa waa rafcu lxadaث aw isaalatu najis waa labadaa o iyo aw maa fii macnaahuma wax macnahoodoo kale leh wax macnahoodoo kale leh muxuu uga jeedaa wuxuu uga jeedaa masalan tayamumkii wuxuu leeyahay macna rafci اxadaث xadaskii la kor yeelay macnihiisi oo kale u leeyahay oo shaaficiyadu waxay qabaan saynu arki doono tayamumku inaanu raaficun lilxadaث ahayn xadaskii ku saarnaa mid kaa kor yeelaya marka wuxuu leeyahay macnihii rafculxadaثkuu leeyahay waa kow marka markaad halkaa ka eegto waa macna rafci اlcadad waxa macna isaanati najasna waxaa leh waa xajarulistinjaagi xajarulistinjaaguna nijaasadii ma suulin laakiin wuu takfiifiyey oo nijaasada raadkeedii baa dee xubinkii ku hadhay oo duburtiiya wixii la mida tusaale ahaan ku hadhay oo marka horeba isagu wuxuu gooyaa dhagaxani wuxuu jarayaa iyo suftigan aad meesha marinaysaa wuxuu jarayaa caynta laakiin aharka iyo raadka biyuhun baa jaraa marka wuxuu leeyahay waa rafcu lxadaث iyo isaalatu najas labadaa way haysaan aw ma fii macnaahumaa wuxuu noqday tayamumkii oo macna rafculxadas buu leyay lakin rafculxadas ma aha cinda shaaficiya waa kow xajarulistinjaaguna isaalatu najis ma aha muu zuulin laakiin wuu takfiifiyey lakiin macnaheedii buu leeyahay oo sidii isagoo suuliyo kalaa loola dhaqmaya axkaamta badankeeda laakiin meelaha qaarkood ulama dhaqmayaanoo haddaad xambaarto qaado iyo inay salaadaadii cawaraan baa laga yaabaa ku yidhahdaan waaryaha qofkan yare markaa xajarulistinjaaga ismariya xaggaad u qaadato ama haddii meeshii dhididoo meelo kale u gudubto iyo hawlo kale inay wax ku daba dhigaan baa laga yaabaa marka waxay leeyihin isaalatu najas ma aha waa takfiife laakiin macnaheedii bay leedahay oo sidii qof dhab u istijoodo kale xukumkeedii buu qaadanayaa salaadii iyo qur-aan akhriskii iyo hawlihii oo dhan aw calaa suuratihima ama isaalatu najaska iyo rafculxadaskii suuradeedii oo kaley leedihiin laakiin ma aha baabu dahaara inta lagaga hadla waa intaasuu leeyahy oo suuradeedii oo kaley leeyihiin muxuu uga jeedaa wuxuu uga jeedaa maydha labaad iyo saddexaad iyo dee rafculxadas maaha iminka markaad weysaysanaysa wejiga hal mar maydho xadaskii wejiga waa ka kor noqda markan labaad iyo markan saddexaad aad maydhaysaa waa iska ziyaada waa sunna moogtaha macnihii rafculxadaska noo suuradeedii oo kale leedahay ma ahase iyadii lakiin suuradii oo kale leedahay waxaa la mida tajdiidulwuduuga waysada la cusboonaysiinaya nijaasana kumaad suulin xadasna kumaad kor yeelin isna suuradeedii oo kale leedahay saad isaga joogta waan weyse qabaaye aan iska tajdiidiyo hebelo walaal wayse kalena ii dhiib marka saad iska weysaysanaysa waysadaa aada wadaa ma aha rafcu xada waayo xadasba kuma saarnayn isaalatu najasna maad samayn oo waxbaba nijaasaba maad lahayn laakiin suuradii rafculxadaska tabteedii baad yeelaysaa xabad ka dhimi mayse suuradii bay leedahay suuradii oo kale ayay leedahay nijaasadana sidaas si leeg marka iyaduna ay zuusho ee nijaasadii la suulay biyaraac iska dambe aad iska biyaraacinaysaa ee waxa weeyaan mar meydha labaad iyo ta saddexaad iyadoo nijaasadii meesha ka suushay haddeeda ka baydhaan iskaga sii shuba eh suuradii isaalatu najiskay leedahay lakin isaalatu najis maaha imaamu nawowi raximahu allahu tacaala raxmatan waasica kitaabkiisa majmuuca iyo taxqiiqa iyo kuwa la midka ah tacriifkaasi buu saaray markaa saddex tacriif bay had iyo jeer ahlulcilmigu maraan kaa quraynu ku qaabsanayna kaa imaamkaynu dooranayna kuwa kale indhahaynu ka laabanayna marka insha allahu tacaala maadaama shalay muqadimadii koowaad ee kitaabka ay shalay inoo ahayd maanta tanina muqadimada ha raacdo waayo maka dahaaradii baynu khulaasaynay inta lagaga hadlayo weysada iyo umuuraheeda biidni araxmaan wixii alla gaadhsiiya beritaynuu dib dhiganaynaa halkaa inoo joogto wallahu subxaanahu wa tacala aclam